bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka habeen ee dalsan qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka soomaaliya iyo jabuuti oo ka wada xaajooday xiriirka ka dhexeeya labada dal baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sannadda dowladda soomaaliya oo digniin u dirtay shirkad shidaal baaris ka wadda gudaha somalilan madaxweynaha dalka jabuuti iyo wafdi hogaaminaya oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyey caasimadda gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmada wallaweyn oo kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi akhbaaraadka dibadda warkeen habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qabow daran oo ku dhufanaya qeybo fara badan oo ka mida gudaha dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna soo gelayso taaladuna ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha disembar sannadda laba kun labaiyo labaatan dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynayaasha dalalka soomaaliya iyo jabuuti ayaa waxaay kulan ku yeesheen qasriga dalka villa soomaaliya waxayna ka wada xaajoodeen xiriirka labada dal iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka jabuuti oo ay weheliyaan wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada dal ayaa yeeshay wadaxaajoodyo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo jabuuti qiimeynta hanaanka iskaashiga soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loosii horumarin lahaa labada madaxweyne oo shir saxaafadeed wada qabtay kulanka kadib ayaa adkeeyey midnimada iyo walaalnimada ka dhexeysa labada shacab iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu mahad celiyey madaxweyne ismaaciil umar geelle dowladda iyo shacabka jabuuti sida ay u garab istaageen walaalaha soomaaliya xilliga ay u baahdeen shacab iyo dowlad ahaanba madaxweyne ismaaciil umar geelle ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta walaalnimada leh ee ay u muujiyeen isaga iyo wafdigiisa waxa uun xusay in uu ajiibay martiqaad uu u fidiyey xasan sheekh si uu markhaati u noqdo guulaha laga gaaray howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay ku dhuumaaleysanayeen al-shabaab shirka labada dowladood ee madaxdooda waxaa madaxweynayaasha ku welinayay dhanka jamhuuriyadda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya abshir cumar jaamac haruuse wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska daawud aweys wasiiru dowlaha madaxtooyada abshir maxamed axmed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud dhanka jabuutina waxaa ku matelayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalkaasi maxamuud cali yuusuf wasiirka dhaqanka iyo dhallinyarada hibo muumin casaabe la taliyaha arrimaha dhaqanka aadan xasan aadan siyahayaha safaaradda jabuuti ee soomaaliya maxamed ibraahim yuusuf iyo danjire dayib dubadroble markana haddaan eegno xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen miisaaniyadda sannadah laba kun saddex iyo labaatan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee laba kun saddex iyo labaatan kadib kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulanka golaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee horey xildhibaanada loogu wargeliyey ayaa maanta lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadda laba kun saddex iyo labaatan xildhibaanada ayaana soo xaadiray kulanka waxaana tirada guud xildhibaanada ogolaatay ansixinta miisaaniyadda sanada soo socota lagu sheegay boqol toddobaatan iyo laba xildhibaan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali najax iyo maamulka degmada wallaweyn ayaa kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ibraahim mayo ayaa warkana diyaar ah
si liiskaga waraysto howlaha wartabinta u leh maamulka cusub ee degmadan wallaweyn waxaa maanta kulankan wada yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka dhallinyarada iyo maamulka cusub ee degmada wallaweyn uu hogaaminayey gudoomiyaha degmada cabdixakiin cabdulaahi iyo ku-xigeenadiisa waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax inta kulankan uu socday ayaa lagu falanqeeyey meelaha u baahan in horumarinta lagu sameeyo iyadoona sidoo kale qaybaha kala duwan ee kulankan ka qaybgalay guddoomiyaha cusub ee degmada iyo ku-xigeenadiisa warbixin ay ka siiyeen xaaladda guud ee degmada waxaana si guud loo falanqeeyey meelaha u baahan in horumarin lagu sameeyo iyo kaabayaasha degmadaba kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta faahfaahin siiyey guddoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ahna duqa magaalada abdaxkiin cabdulaahi sheekh maxamed
kulan isxog wareysi la yeelanay bulshada qeybaheeda qaarkood sida dhallinyarada iyo isboortiga iyo haweenka waxaa kulan howleedkaa nagu welinayey ama nagu hogaaminayey guddoomiyaha gobolka mudane ibraahim aadan cali najax waxaan ka wada hadalna bulshada qeybaheeda kala duwan sidii loo soo dhaweyn lahaa maamulka cusub aan anigu hogaaminayo loona shaqeyn lahaa loolana horumarin lahaa arrimaha bulshada sida isboortiga dhallinyarada iyo haweenka waxaan weydiinay baahiyaha ay qabaan dhallinyarada iyo isboortiga sidii loogu heli lahaa garoon ay ku ciyaaraan oo ka qayb qaadan doono isdhexgalka bulshada sidoo kale haweenka ayaa noo soo gudbiyey baahiyooyinka ay qabaan sida xafiis ay ku shaqeeyaan iyo taageero kale ay u baahan yihiin si ay uga shaqaysiiyaan xafiiskii iyo horumarinta haweenka kulanka wuxuu noogu soo dhammaaday jawi qurux badan waxaana soo gebagabeeyey ama soo xiray guddoomiyaha gobolka oo nagu hogaaminayay kulan howleedkaas waxaa kaloo joogay guddoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada iyo arrimaha amniga iyo arrimaha maaliyadda ee degmada wallaweyn insha allah waa waxaan qaban doonaa kulan howleedyo kale oo aan ka wada hadli doono bulshada qeybeeda kala duwan marka ilaah waxaan ka rajeynaynaa in degmada horumarkeeda aan isla wada fahmaan qeybaha kala duwan ee bulshada ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan wallaweyn
waryahayaga ibraahim mayow aada uu mahadsan yahay haddaan dib ugu laabto madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geeli wafdi hogaaminaya maanta si diiran ayaa loogu soo dhaweeyey caasimadda mahad nuure axmed ayaa warkan ka diyaariyey
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyadoo muqdisho ku sugan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay soo dhoweynta muqdisho lagu sameeyey madaxweynaha dalka jabuuti wafdiga madaxweynaha oo kasoo cagadhigta garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho ayaa salaan sharaf ka qaata qaar ka mid a cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo halkaasi ku diyaarsanaa soo dhoweyntiisana qeybka ahaa intaasi kadib wafdiga madaxweynaha dalka jabuuti oo muddo laba maalmood ah ku sugnaan doona gudaha soomaaliya si gaara muqdisho ayaa loo soo galbiyey villa soomaaliya waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalka ku horreeyay ayaa sheegay in jabuuti iyo soomaaliya wada dhalashadooda ka sokow ay door wanaagsan ka qaadatay jabuuti dib u yeegleelidda dowladda soomaaliyeed kadib burburkii dowladdii dhexe bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga soomaali haddaan nahay waxaan soo dhoweynay oo nala jooga marti noo ah yimiday muxuu ahay dalkiisii madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ummadda soomaaliyeedna farxad iyo reynreyn ayay u tahay dowladda soomaaliyana sidoo kale anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal hiil walaal ayaa jabuutina dalkan ay uga tilmaaman tahay annaguna ilaahay idankiis markanaga markeenna ayaan hiil walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa jamhuuriyadda saddexaad ee maanta soomaaliya maamuleysaahi aasaaskeedii iyo dib usoo nooleynteedii mahad ilaahay baalag kadibna madaxweyne ismaaciil ayaa abaalkeeda iyo mahaddeeda leh ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa noola jooga walaalahaa noo yimiday nasoo booqday nasoo salaamay talo ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday annaguna aan ka codsannay inuu noo yimaado aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa dalka soomaaliya iyo dalka jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u iri waxaa naga dhaxeeya walax birina aanay gooynin biyana aanay meelin ayaa naga dhexeeya waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahoodana isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran marka madaxweyne soo dhawow dalkan waa dalkaagii soomaaliya way ku eegaysaa kalmadaadana way sugaysaa aad iyo aad soo dhawow madaxweyne madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa dhankiisa kaga mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta iyo shacabkii ka qayb qaatay soo dhoweyntiisa sida diran ee muqdisho lagu soo dhoweeyey
xasan sheekh maxamuud doorashadaadii dabadeed maanta iga u soo siyaartay waxaan ka jawaabay yani xasuubadaadii faraxsannahay inaan kugu nimaadno fursadani ducaa uu kugu nimaadno wadatashi dagaalka imika cusub ee bulsheenna inaan ka mara kaco ayaa iigu jirta socdaalkayga in anaguna aan haddaan jabuuti nahay aan garabgal iyo bogaalmin iyo inaan qaybsano wixii dhibaato meesha ka iman kara waxaan arkaynaa ummadii reer reer soomaaliya oo wada sara joogto aad bay noo farax gelinaysaa intaa aan soo soconay waddada waxa aan arkaynay dad fara badan oo ay ka muuqato shucuur wanaagsani oo qalbigayada taabatay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wafdigu hogaaminaya ee maalmahanba ku sugnaan doona magaalada muqdisho ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sarreysa dalka waxaana la filayaa in xaflado soo dhoweyn ah muqdisho lagu qabto saacadaha su-aadan mahad nuuri axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho halka warkaasuu idinkaga imaanayo waraadi ah dalsan muqdisho akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah mareykanka waxaa lasoo warinayaa qabow daran inuu wadankaasi dadka dhibaato uu ku hayo waxaana wadooyinka waaweyne dalkaasi yaala baraf iyo sidoo kale qabowga dartiis ka dhashay mid kamid a dadka deegaanka oo kamid a habeeney ayaa waxaa lasoo warinayaa inay u geeriyootay barafka dalkaasi baabuur ay saarneyd ayaa daaqadihiisa idil waxaa daboolay barafka ugu dambeyntiina meesha ayay ku dhex geeriyootay markii dambe booliska ayaa kasoo saaray guud ahaan markii habeen aad habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan dhegeystayaal waa nageyntaa cidduu warkayga sheego isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata waxay ka heli karaan baraheena bulshada warkaan warkiisa xigay intaa ku kulmi doonno habeen wanaagsan
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel